bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu الtwxiid aladi huwa xaq اllahi clى اlcabiid lilimaam mxamed bn cabdilwahaab atamimiy raximah اllahu tacaala qala اlmualif raximah اllah baabu laa yus'l biwajhi اllahi ila اljana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yus'alu lama su-aalo biwajhi illaahi ilaahay wejigii laguma su-aalo ila aljanna janno mooyaane janno maaha wax kale alla wejigiisa laguma su-aalo can jaabirin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalihi wasalam waxa uu yihi laa yus'alu biwajhi illaahi alla wejigiisa laguma weydiiyey ila aljanna janno mooyaane rawaahu abuu daawuud xadiidka abuu daawuud baa wariyey kitaabu zakaa buu kusoo wariyey abuu daawuud xadiidkana waa xadiid daciifa ibnu lqataan alfasi raximah llah xadiidka waa daciifiyey sidoo kale sida kusugan yani sida uu tilmaamayo ibnulqataan iyo keyrkii baa daciifiyeen sida faydulqadiirka kusugan juska labaad laba boqol iyo labaatan wakadalika sheekh ilalbanina daciifu ljaamic asagiir ayuu ku daciifiyey xadiidka raqamkiisu yahay lix kun saddex boqol lixdan iyo lix ayb marka xadiidku waa daciif nacam xadiid kale oo marka waxa uu leeyahay fiihi masaa'il baabka masaa-il baa ku sugan alulaa masalada koowaad annahyu iska reebid layska reebe can an yus'ala in lagu weydiisto biwajhillahi alla wejigiisa ilaa gaayat almataalibi mooyaane waxa la dalbado mataalibta iyo waxyaabaha la dalbado yoolkooda waxa ugu sarreeya un mooyaane oo jannadii markaa ay ku dhex jirto araggii alle subxaanahu watacaala aragtida alle la arkayo athaaniyatu masalada labaad ihbaatu sifati lwajhi wejiga inuu alle leeyahay uu ku sifaysan yahay weji ee sugitaankeeda xadiidka hadda waxaa weyan waa daciif awalan masalada labaadse in alla uu weji leeyahay qur-aanka aayaad badanna waa caddaynayaan sunnada nebigana waa caddaynaysaa alimaam ibnu khuseyme raximah llah kitaabu tawxiid axaadiidta aathaarta alle inuu wejiga leeyahay kusoo aroortay aayaadka iyo axaadiidta baab gaara ayuu u sameeyey wejiga allana wejiyada kale ma shabaho waana sifa daatiya maxaa la tilmaamaha alla subxaanahu watacaala waxaa loo qeybiyaa asifaatu daatiyatu alkhabariya iyo asifaatu alficiliya ayaa loo qeybiyaa sifaadka ficliga waa kuwa iraadada alle ku yacni ku tacalluqdo oo hadduu alla doono ou sameeyo sifaadka aan daatiga ana waa kuwa aan iraado ahn hadda aanay ku tacalluqino alla mar walba yani waxaa weeyaan daata ahaan u marka ugu sifaysan yahay halka marka wejigu waa sifa daatiya weeyaan laakiin adilada wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam iyo adilada faraha badan baa u daliila amaa qowluhu tacaala fa inamaa tuwalluu fatama wajhu llah ma ka mid ah min aayaati sifaat ma aha wejiga allana aayadda ma loo jeedo fahama wajhullah waxaa weeyaan marka ay fahama qiblat ullah wejina waa loo isticmaalaa jihada waa loo isticmaalaa oo waxaad dhihi kartaa mashaa fulaanun wajhahu hebel hortiisa u socday baa laga wadaa oo marka fahama wajhullah meeshaas yacni qiblo alla ayaa meeshaas wejigiisa u jeedinayo aayaddaa marka sheikhulislaam ibnu taymiya caqiidat lwaasitiyada doodii lagula yeeshay wuu kaga warramay nacam marka salafka aayaddaas awilay lama dhihi karo maxaa yeele awalba ma ahayn aayaadka sifaadka laakiin salafku ma aanay awilin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam iyo kale iyo kullu shayin haalikun ilaa wajhahu iyo iyo adilada faraha badan ee qur-aanka sunnada nebiga kusoo aroortay oo xijaabuhu nuur low kashafa hadduu xijaabka faydo la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu waxay gubi lahayd wejigiisa yacnii subuxaatu wajhi meesha uu araggiisa u gaaro allana araggiisa meel walba waa gaara adduunka o dhan baa baaba-ayo marka waxaa weye ayuu gubayaa marka ibnu khuseymana waa meesha uu leeyahay in alla wejigiisa uu ka duwan yahay wejiyada kale oo aanu shabihin tanaaba ku tusayso adiga wejigaaga haddaad fayda tin qofna ma gubi kara xataa waxuu ka dhibi karana male laakiin alla wejigiisa sidaabaa lagu tilmaamay ayb hadda laakiin baabka waxyaabaha marka uu u guntay oo ah yacni in janno mooyaan allah wji wejiga alle dabcan wji wuxuu ujeedaa wejiga alle waa wax weyn weeyaan masaladana tawxiid bay ku tacalluqdaa wejiga alle waa wax weyn marka wax weyn in lagu weydiistaa wanaagsan nacam ee waxa yacni ilaahay wejigiisa waxaan kugu weydiisanaa shilin isi iyo ama kun shilin isi iyo kale yacni waxyaabaha nooca qofka inuu ka daayo taasoo kale laakiin xadiidka ma aanu ansixin laakiin yacni macno ahaan de allah wejigiisa waa weyn yahay marka wax weyn in lagu su-aasho waa keenaysaa qawaacidda baabu maa jaa fi low baabu bayaani xukmi maa kii cadayntiis kii xukunkiisii cadayntiisii u baab yaa jaa yimid fi lowi low wixii ku yimid low nacam lowdu marka laba sibay ku timaadaa si waxaa weeyaan munaasacatan lilqadar ayuu qofka u dhahaya isagoo qadarka la doodayo taasoo kale marka waa midda uu sheegaya halkan fa ina low taftaxu camala shaytaan oo waxaa haday haddayna ahaa lahayn waxaas iguma dhaceen low aan saa yeeli lahaa saan ma timaadeen munaasaca lilqadar weeyaan qofkii qadarkii kuma sabraayo sidaa darteed marka qadarkii ayuu dood ula taagan yahay amaa laakiin kelmadan ka low isticmaal ahaan haddaan qadarka lagula doodaynin oo khayr oo kale lagu tamaninayo dhibaato male iyada maxaa yale nabigu waa sameeyey sala allahu calayh waali wasalam low istaqbaltu min amrii ma stadbartu buu yiri nacam waxa ii waxa ii dhiman hadda waxa iga soo tegay hadday ii dhimanaa lahaayeen oo ii laabnaan lahayd waxaa weeyaan waxaan samayn lahaa kada o kada oo hadiga hadyi ma soo kaxeeyeen tamatucan samayn laha iyo axaadiista faraaba qur-aankan oo kusoo aroortay low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cudda waa kusoo aroortay qur-aanka laftirkiisa nacam ayb marka waxa uu leeyahay aayaadkaas marka ayaa waxay kutusayaan dhammaantood lowdu marka hadba isticmaalka la isticmaalaa ayay ku xirnaanaysaa isticmaalka iyada la isticmaalo ayay ku xiran tahay hadba sida loo isticmaalo weeyaan sidaa daraaddeed marka isticmaalkeeda tan hadda la daminayo ee la diidayo waa munaasacatan lilqadar marka loo isticmaalo macno noocaas oo kaleana ibnu xajar oo ku jamcinaya marka isticmaalkii nebiga isticmaalay iyo midka la diidaya ille wax iska hor imaanaya loo malaynaya ma ogtaha tacaarudka meeshaa laga dadka qaar uga muuqanaya sidaa ayuu u jamciyey ibnu xajar kitaabu tamani iyo meelahaasaan umalaynaya inu ku sheegi jiray fatxulbaariga wa qowlillaahi tacaala alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay yaquuluuna waxay dhahayaan low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa annaga min almri arrinka xaggiisa shay-un wax hadduu nooga sugnaan lahaa maa qutilnaa nalama dilin haahunaa meeshaa nalaguma dilin marka waa munaasacatan lilqadar midaan oo kale oo waxay leeyihiin haddii annaga talada wax nagala gelin lahaa halkaan nalaguma dilin oo dadka laguma laayeen saasay dhahayaan ee iyaga markii la dilay kadib hadalkan ma dhahayaan dabcan ma ogtaha yani waxay ka wadaan halkan dadkeenna laguma laayeen hadda annagana nalala tashan lahaa oo dadkii munaafiqiintaasda ay dhahayeen yaquuluuna waxay dhahayeen low kaana lanaa hadduu annaga noo sugnaan lahaa min alamri arrinka xaggiisa shay un wax unooga sugnaan lahaa maa qutilnaa nalama dileen haahunaa halkaan nalaguma dileen halkaas marka waxaad ka garanay marka kitaabu tawxiidna de waxay ka waafaqsan tahay aliimaanu bilqadar min atawxiid bay ka mid tahay qofka waxa ku dhacaa inay xag alle uga yimaadeen inuu ogaado wax alla usoo qadara mooyaan wax kale inaanay ku dhacaynin marka hadduu taasi dood ka sameeyo waa nin marka tawxiidkiisii marka ayay sameyneysaa ayb marka waxa uu yidhi wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisa ayuu u baab yahay aladiina qaaluu liikhwaanihim aladiina kuwii qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood u yidhi waqacaduu fariistayna can ilqitaali yacni dagaalkii ka fariista oon iyagu bixin low adaacuuna maxay dhaheen sidan bay dhaheen low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen dadkaas maa qutiluu lamaba dileynay dheheen nacam kuwo kaloo ayaga dagaalkii aanba aadinba uxud ayaa marka bay maqleen dadkii waa la adeen bay waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dadkaas annaga walaa dadkii yacni dadkii dadkii bay waxay ku yidhaahdeen hadday annagana maqli lahaayeen ayna adeeci lahaayeen halkaa laguma dileen low adaacuuna maa qutiluu halkaa laguma dileen markaasuu alla yihi qul fadra-uu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin bal idinka naftiina mowdka celiya haddaad run sheegaysaan nacam qof walbaa marka meesha ku dhimanayo waa u qorantaada dagaalkiina ajal sooma dadejiyo ajal sooma dadejiyo dagaal sidaasi la egna dagaal la-aantu iyo nabadgelyada ajalka gadaal uma dhigto waqtiga gadaal uma dhigto oo qofka waqtiga ilaahay subxaanahu watacaala qofka ajashiisa waqtiga ay gasho unba u dhimanaya laakiin munaafiqiinta waxaa laga tilmaamay inay yihiin dad iyagu markaas yacni aad iyo aad u jazac iyo argagax badan oo u bukli badan lacag inay ku bixiyaan ma rabaan ilaahay jidkiisa inay u dagaalamaan waddada alle ma rabaan wax taageeraa ka geysan maayaan marka naf iyo maalba waa bakaylayaan sidaa daraaddeed ayay marka waxay uleeyihiin waa marmarsiyoon ayaano haddii annaga warkana laga yeela waxaan ma dhaceen waxaan da qadar alleyba ku yimaadeen masaa'ibtu yacni waxaa weya qadar alley ku timaadaa laakiin adiga macaayibtaada iyo yacnii ceebahaaga iyo khaladkaaga maaha inaad qadarka u daliishatid oo dembigan waxaan ugu dhacay aniga liajli maxaa yeeley qadarka ilaaha iyo qadare khalad weeyaan laakiin dembigii natiija ka dhalatay musiiba ummaddii ku habsatay ama adiga kugu habsatay musiibadan qadar allay ku dhacday waa la dhahayaa taa iyada nacam oo alqadaru yuxtaju cala almasaa'ibi laa cala almacaayib saasaa la yidhaahdaa nacam aladiina kuwii qaaluu yidhi liiqwaanihim walaalahood ku yidhi waqacaduu wayna waa jumla muctariba camal waa muqxama waqacaduu way fariisteen waana waana wayna fariisteen can ilqitaali bay ka fariisteene maxay yidhahdeen maquulu qowlkii waa kana low ataacuunaa hadday annagana adeeci lahaayeen oo ina maqli lahaayeen maa qutiluu lama dilin lama dilin iyagu ayb oo de waxaa weyan marka haddi annagana yeeli lahayn ma ma la dilayno waqtigoodii marka waa sii noolaa lahaayeen hadda qadarkia munaasaca lilqadar weeyaan fi saxiixi waxaa ku sugan can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nebigu inuu yidhi saxiixan marka waa muslim imaam muslim baa kitaab ulqadar kusoo saaray ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi ixris dadaal calaa maa yanfacuka waxa adiga ku anfacaya ku dadaal ixris dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal halkaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka inuu asbaabtii la yimaado oo dadaal uu sameeyo waxa uu ku dadaalayana ay noqdaan ay noqdaan wax isaga anfacaya wax baabi'inayo waa inaynan noqonin ayb wastacin billaahi alla kaalmayso asbaabtaadii awoodaada keliya maaha inaad ku kalsoonaato wastacin billaahi alla kaalmayso halkan marka culammadu waxay yidhaahdaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnaheeda meeshan yaallo oo maxaa lagu dadaalaa waxa ku anfaca waa maxa ina alla caabudo yaa u kaalmaysanaysa allah subxaanahu watacaala marka waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin qur-aankana yacni meelo badan bay ku timaadaa facbudhu watawakal calayhi iyo ma kala haraan cibaadada iyo isticaanada isticaanada waa cibaada iyada laftirkeeda laakiin waxaa weeyaan halkan waxaa lagu tusayaa adiga kaligaa iyo asbaab aada la timaado haddaan alla uunan ku kaalmaynin lama imaan kartid iyada laftirkeeda nacam wastacin billaahi alla kaalmo weydiiso kaalmo ka dalab walaa tacjazan ha caajizin cajzi hala imaanin oo yacni ha wahsanin yacni shay adiga aada qaban kartood ku dadaali karta ha ka gaabinin weeyaano ha ka wahsanin walidaalika nebigu waa kii alla ka magangeli jira allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal nacam wain asaabaka shay-un shay hadduu ku asiibo falaa taqul ha dhihin low anii facaltu haddaan anigu samayn lahaa lakaana kada o kada waxa haddaan samayn lahaa lakaana kada o kada kaa iyo kaabaa ahaan lahaa sidaa ha dhihin walaakin qul waxaad tidhaahdaa qadara allaahu alla ayaa jaangooyey oo qadaray wamaa shaaa wuxuu doonana facala alla waa samaynayaa maxaa yeeley fa ina low low taftaxu waxay furaysaa camala shayaan shayaan camalkiisa ayay furaysaa xadiidkan yani waa soo gaabsaday musanifku almumin alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin adaciif wafii kulli khayr ixris calaa maa yanfacuka saasoo xadiidku ka bilaabanayo ahaa marka maxamed shaahidkiisana waxaa weeyaan low waa la eedeeyey marka faina low taftaxu camal shayaan qofka low dhahayo laakiin waago xadiidka siyaaqiisa maxaa kaaga muuqdo waa qofka qadarka kula doodaya oo maxaa yeele nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam hadday wax kugu dhacaan waa hadday wax kugu dhacaan waa musiiba maalan maogtahay waa wixii waaba dhaceenba ha dhihin marka yani haddaan anu saa yeeli laha waxaan iguma dhacen ha dhihin oo maxaa yeelay waaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal shaaricu mar walba waxaad arkaysaa markuu shay xun naga reebo shay wanaagsan bowna faraa bedelkeeda nacam ayb marka waxaana la faray qul qadara allah wamaa shaaa facal arrintan oo la rumaysto oo yacni alimaanu bilqadarna qofka suluugiisa waxweyn bay ka taraysaa dadka aan rumaysnayn qadarka iyo tawxiidka uu ka maqan yahayna wax ka argagax badan maleh marka dambena waxaa wey wax yar uma adkaysan karaan dilka ay isdilayaan waa ku badan tahay aada bay ugu fara badan tahay umamka kale maxaa yeelay tawxiid baan jirin ayb fa ina low taftaxu camala shayaan bay furaysaa aayaadka allana wuxuu le ma asaaba alla wuxuu le maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha musiibada inta aanan abuurinba annaga ama nafta inta aanan abuurin intaanan idin abuurin ama musiibada aanan samaynin ayaanu yacnii ayaanu kitaab ku qornay nacam waxa idinku dhacay kitaab bay ku sugnaayeen nacam maxaa sidaa loo ina dalika cala allahi yasiir sidaaba alla wuxuu u yeeloo laidinna ogeysiinayaa likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur nacam cali isaga waxaa laga wariyaa inuu yidhi asabru min aliimaan bimansilati ara'si min aljasad sabarku iimaanku wuxuu ka joogaa madaxa meesha uu jirka ka joogo bal culamada qaar waxay yidhaahdaan aliimaanu nisfaani iimaanku waa laba nus nisfun sabrun wa nisfun shukrun nusna waa shukri nisna waa sabr marka qadarku qofka hadduu ku sabro waxaa weeyaan oo qadar allahu maa shaa facal intuu yidhahdo ku sabro waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu watacaala qofka isaga ah waa kaalmeynaya nacam ayb marka waxa uu yidhi qaala nacam shaykhu lislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacaala xadiidkan mar uu macnaynayay waxa uu tilmaamay uu yidhi laa tacjaz waxaa loo jeedaa laa tacjaz can ma'muurin shay lagu faray ha ka tegin walaa tajzac can maqduurin wax laguu qadarayna ha ka argagixin y wa min annaasi man yajmacu kila sharayni dadkana waxaa kamid a nin labadaa sharba kulansanaya oo ah wixii la farayna la imaan maayo wixii loo qadarayna waa ka argagaxayaa faamara anabiyu sala allahu alayh ali wasalam marka nebigu waxa uu faray bilxirsi cala annaafici in lagu dadaalo waxa wax anfacayo walisticaanati billah allana la kaalmaysto nacam sidaa buu nebigu sal ly slam uu faray waalamru yaqtadi lwujuub amarkuna wuxuu keenayaa waajibnimo marka waa waajib shayga adiga ku anfacayo lagu dadaalo oo aan yani islamarkaana alla la kaalmaysto ayb sabarkuna hadda anwaacdiisa waa kasoo hadalnay waxaanu uga soo hadalnay casharadii hore cashar hore yaanu aada iyo aada kaga soo waranay fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku sugan alula masalada koowaad tafsiiru laayateyni labada aayadood tafsiirkooda fii aali cimraan ku sugan athaaniyatu masalada labaad annahyu iskari annahyu sariixu nahyiga cad oo can qowli low low qowlkeeda layska reebay idaa asaabaka shay-un hadday wax ku asiibaan fiiri markaas musanifku laftigiis waa ishaaraya marka qadarka lagula doodaya inay tahay haddii shay ku asiiba maaha inaad tiraa lowka oo ahaan laha lowkan la yeeli laha maya athaalithatu masalada saddexaad tacliilulmas'alati masalada cilaynteeda maxaa lagu cileeyay biana dalika kaagaas yaftaxu camala shayaan ayuu furaya camalu shayaan baa meesha ka bilaabmaya oo inaan qadarkii lagu sabrin alraabicatu masalada afaraad alirshaadu hanuunin ila alkalaami alxasan warka wanaagsan dadka lagu hanuuniyo qadara allahu wamaa shaa facal alkhaamisatu masalada shanaad alamru is-amrid bilxirsi lays-amray dadaal calaa maa yanfacu qofka waxa anfacayo oo ku dadaalo maca alisticaanati billahi iyadoo lala qabo kaalmo weydiisasho oo alla kaalmo weydiisanayo asaadisatu masalada lixaad annahyu iska reebid can didi dalika arrintaa lidkeeda layska reebo wahuwa alcajzu arrintaa lidkeeda waa maxay wahuwa alcajzu waa wahsi intaana layska reebay ayb marka alimaam ibnu lqayim raximah llahu tacaala xadiidkan hadal fiican buu ka bixiyey oo waxa uu tilmaamay waxa uu yihi fatadamana hada alxadiidu usula cadiima min usuuli اliimaan waxaa laga yaabaa shifaa lcaliilka hadalkan inuu ku yihi meelahaas oo kale naam waxa uu yihi fatadamana hada alxadiia hada alxadiidu xadiidkan wuxuu koobsaday usula cadiimatan usuul waaweyn shaarixuna waa qoraya saaxibu fatxi lmajiid min usuuli liimaan oo usuusha iimaanka ka mida maxaa ka mida marka axadihaa usuushaas teeda koowaad waxaa weya an allaha subxaanahu mawsuufun bilmaxaba alla wuxuu ku sifaysan yahay oo ku tilmaaman yahay maxaba jacayl ayb wa anahu yuxibu xaqiiqatan si xaqiiqowna alla wax u jeclaadaa almu'minu alqawiyu khayru wa axabu ila allahi min almu'mini daciif meeshaa weya athani ka labaad anahu yuxibu bimuqtadaa asmaa'ihi wa sifaatihi wamaa yuwaafiquhaa wuxuu alla wax ku jeclaadaa anahu yuxibu alla subxaana wa tacaala addoonkau jeclaanaya waxuu ku jeclaanaya muqtadaa asmaa'ihi wa sifaatihi magacyadiisa iyo tilmaamihiisa waxa ay keensanayaan soo ma garan wamaa yuwaafiquhaa iyo waxa waafaqayo oo waa maxayna almu'minu alqawiyu baa layidhi allana asmaadiisa maxaa kamid a alqawiyu baa kamid a marka maahan qawigan iyo qawigan mu'minkaan iyo alla inay isku xoog yihiin ma aha laakiin waxa ay tahay maadaama allah uu ku sifaysan yahay min sifaati alkamaalna ay tahay xooga alla uu leeyahay ou yani qawi uu yahay sidaas si la-eg marka mu'minkana waxaa laga rabaa biqadrihi inuu isaguna yani intaa awooddiisu ay la eg tahay inuu iskugu geeyo daacada alla subxaana wa tacaala soo ma garanin maaha marka labadooda marka in laysku shabahayo sidaa ma aha sida alla oo alcaliim u yahay qofkuna laga raba inuu cilmiga u barto soo ma garanin ayb waxaa weeyaan alla subxaanahu watacaala wahaakada asmaa badanoo waxaa jirta marka noocaas oo kale alla subxaana wax kastoo dadkana kamaal u ah alla waa uga owleysan yahay isagu soo ma garanin wa huwa witrun wa yuxibu lwitra alla waa hal waa keli yuxibu lwitra witrkuu jecel yahay nacam wahaakada wajamiilun yuxibu ljamaal alla waa jamiil jamaalkana waa jecel yahay qofka inuu isqurxiyo wacaliimun yuxibu lculamaa waa caliim alle culamada waa jecel yahy wahakada bimuqtada asmaaihi wax ku jeclaadaabuu kuleeyahay wa minhaa waxaa ka mid a ana maxabatahu lilmu'miniina tatafaadal jacaylka alla oo mu'miniinta jecel yahay waa kala badan tahay oo dadna aaduu u jecel yahay kuwana yacni si si kuwaa ka yar ayuu u jecel yahay nacam dadkao dhan isku si alla uma jeclo mu'miniinta o dhan bidaliili almu'min alqawiyu khayru wa axabu ila allahi waa looga jacayl badan yahay baa la yihi min almu'min adaciif wa fii kullin khayr wa minha ana sacaadat alinsani fii xirsihi calaa maa yanfacuhu fii macaashihi wa macaadihi qofka sacaadadiisa iyo liibaantiisa waxay ku xiran tahay dadaalka uu ku dadaalayo waxa isaga anfacayo noloshiisa iyo aakhiradiisa noloshaada adduun waxa ku anfacayo waxa aakhiro ku anfacayo dadaalka aa u dadaashid ayaa yani waxaa weeyaan sacaadadaada ay ku xiran tahay xadiidkana waa ku faraya waxris ixris calaa maa yanfacuka uu ku leeyahay ayb waalxirsu huwa badlu ljuhdi waistifraaqu lwusci xirsiguna dadaalkuna waxaa weeyaan juhdiga tabarta oo la bixiyo iyo yacni daaqo tabar badan la bixiyo marka haddii adoo tabar badan bixiyey fa idaa saadafa maa yantaficu bihi alxariisu haddii dadaalkii iyo ay ishelaan wixii qofka dadaalaya oo ku intifaacsanayay kaana xirsuhu maxamuudan dadaalkiisa marka waa ammaanan yahay laakiin wax isaga dhibaya hadduu ku dadaalo dadaalkiisa ma ammaanno markaas sidaa darteed alla wuxuu yihi nabiga sal lla ly slam waxau yihi ixris calaa maa yanfacuka ayb marka waxa uu yidhi haddaba marka walamaa kana xirsu linsaani wa ficluhu inama huwa bimacuunati illahi wa mashii'atihi wa tawfiiqihi amarahu an yastaciina billah insaanka dadaalkiisa iyo ficilkiisu maadaama uu wax ku taab maadaama uu waxa uu keliya ku taabageli kara ay tahay alla oo u kaalmeeyo alla oo idmo alla oo waafajiyo ayaa marka alla wuxuu nebigu wuxuu faray addoonkii an yastaciina billaah inuu haddaba alla kaalmaysto liyajtamica lahu maqaamu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin si maqaamu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo u jamciyo o u kulmiyo fiirsay culamada sharcayaan axaadiidta faina xirsahu calaa maa yanfacuhu ibaad cibaadat llahi tacala maxaa yeele dadaalka uu u dadaalay wax anfacayo waa cibaado alla wey walaa yatimu cibaadaduna ma dhammaystirmaysa ilaa bimacuunatihi alla inuu kaalmeeyo mooyaane famruhu faamarahu an yacbudahu an yastaciina bihi wuxuu amray inuu alla caabudo qofka haddana inuu alla kaalmaysto faalxariisu calaa maa yanfachu almustaciinu billahi did lcaajis ninka waxa anfacayo ku dadaalayo allana kaalmaysanayo wuxuu kasoo horjeedaa did lid uu ku yahay caajizka midka yacni wahsiga badan fahada irshaadun lahu qabla wuquuci lmaqduuri ilaa maa huwa min acdami asbaabi xusuulihi fiiri wuxuu ku leeyahay marka intan shayga qad wixii lasoo qadaray intaynan dhicin ka hor intaanaa lagu jidiyey adiga wixii yani lasoo qadaray intaynan dhicin ka hor maxaa lagaa rabaa dadaal iyo isticaano ayaa lagaa rabaa haddana wuxuu xadiidka usoo jeesanayaa marka marka qadarku ou dhaco maxaa lagaa rabaa marka sabaraa lagaa raba marka kadibna bal fiiri diinta yani sida nabiga hadalkiisa u gaamanya macaanidiisuna ay u ballaaran tahay nacam ayb fain faatahu maa lam maa lam yuqadar lahu waxaan loo qadarin hadday dhaafaan oy ka tagaan falow xaalataani shaygii aan loo qadarin isaga hadduu ka haddii uu waayo dabcan waa weynayaaye laba xaalad buu leeyahay cajzun caajisnimo inuu isagu caajisay wa huwa miftaaxu camali shayaan cajziga laftirkiisa waa furihii camalu shayaan weeyaan ayb fa yulqiyahu lcajzu ilaa low cajzigii baa marka wuxuu ku ridayaa oo qalbiga ka gelgelinayaa low inuu haddana yidhaahdo nacam oo marka qofkii maalan marka hore ma dadaalayo musiibaa ku dhacaysa wallahi low aan waxaan samayn lahaa hadde maxaa markii hore u sameeyo weyse waayahay cajzigii baa marka wuxuu ku ridayaa maxay low inuu marka cajzigii iyo iyo low taftaxu waxaasoo dhan waa miftaaxu shaydaan weeyaan marka ayb soo ma garanin nebiguna marka wuxuu ku hanuuniyey shaksiga inuu isticmaalo qadara allahu wamaa shaa facal sidaa buu ku hanuuniyey marka aduga yani hadalladaas aadka u cajaa'ibka badan ay ka muuqanaysa yani ilaahay subxaanahu watacaala cilmiga uu siiyey iyo sida yacni allah subxaanahu watacaala qofka waxaa la yidhaahdaa marka uu diinka ilaahay ku dhaqmo ee uu camalkii cilmigii iyo camalkii isku daro alla wuxuu dhexal siiyaa xikmad xadiidkan marka si aada u macaan buu u sharxay alimaam ibn lqayim raximah llah baabun ay hada kani baabun baab baabu baabu nahyi can sabi riixi baabu nahyi baabu bayaani nahyi iska reebid caddaynteed buu u baab yahay maxaa layska reebeen can sabi riixi dabaysha caahideeda layska reebay qofka inuu dabaysha caayo dabaysha maxaa yeele ilaahay baa ayaa ku tasarufo allah abuuray soo ma garanin waxa marka qofkii marka hadduu dabaysha caayo wuxuu noqonayaa qof faacilkii ama khaaliqeedii caayayoo kale u noqonaya waana masaladii aan kusoo marnay oo kale sabu dahri sabu dahri aan kusoo marnay meesha tawxiidka ay ka gelaysana waa meeshaas weeyaan kitaabu tawxiid ay kasoo gelayso can ubay bni kacbin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa tasubu riixa dabayshaha cayninina oo dabayshu weliba iyadu laba sibay ku timaadaa marna de mu'miniinta alla waa ugu gargaari marar badan nabigana waa ka yidhi nusirtu bisabaa wa uhlikat caadun bidabuur aniga sabaa ayaa laygu gargaaray dabayshaas caadna dabuur baa lagu halaagay marka qudrada allah subxaana watacaala fiir hal shay ayuu halaagna ka dhigi karaa raxmadna uu ka dhigi karaa allah subxaana watacaala marka wuxuu leeyahy rasuulka sala allahu alayh ali wasalam laa tasubu riixa dabaysha ha cayninina fa idaa ra-aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna wax aada nacaysaan duufaanay wax lamida faquuluu dhaha allaahuma yaa allahu allow inaa nas'aluka waxaanu ku su-aalanaynaa min khayri hadihi riixi dabayshaan khayrkeeda xaggiiyo xaggeedaan ku su-aalanaynaa wa khayri maa fiihaa waxaa ku dhex jira waxaa ku dhex jira khayrkaa xaggiisaan kuweydiisa xaggeeda ayaanu ku weydiisanaynaa wa khayri maa kii khayrkiisaan ku su-aalanaynaa umirta bihi nacam allaahuma yaa allahu allow inaa nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa min khayri hadihi riixi dabayshan khayrkeeda wa khayri maa fiiha wa min khayri maa fiiha baanu ku weydiisanaynaa khayrka ku dhex jira iyada wa khayri maa umirta maa umirat bihi wixii la faray iyada khayrkiisaan ku weydiisanaynaa alla wa nacuudu bika waxaanu kaa magangelaynaa min shari maa min shari hadihi riixi dabayshan sharteedaan kaa magangelaynaa wa shari maa baanu kaa magangelaynaa kii shartiisa fiiha iyada dhexdeeda ahaaday wa shari maa kii shartiisa aanu kaa magangelayna umirat bihi la faray saxaxahu tirmidiyo mar hadday marka dabayshu ay ma'muuro tahay dabayshu waa ma'muuratun mid la amrayo weeyaan xag allaa laga amraa haddaad iyada marka wax ka sheegto aada cayso axadkii amray bay cayday ku dhacaysaa marka sidaa darteed tawxiidkaaga halis buu gelaya walow adiga xataa haddaadan u qasdin waxay noqonaysaa mas'alo dhaawacaysa kamaalu tawxiidika tawxiidkaaga kamaalkiisa ayay dhaawacaysaa saxaxahu tirmidiyu tirmidi ayaa saxiix yeelay xadiidkuna waa xadiid saxiixa weyaan nacam fiihi masaa-il marka dabayshu qofku inuu marka umamka hadda dadka hadda jiro waxaad arkaysaa maalin maantoo kale hadday dabayl badantaho dabayl badani jirtoo kale waxaad arkaysaa ama roob badan oo jiroo kale roobkii bay caynayaan qaarkood laasiimaa gaalada dabayshii bay caynayaan cay iyo dhaleecayn ay dusha u saarayaan dee dhaleecaynta dabayl wax ma tartee laa tanfacu walaa taduru iyada allah un abuuro oo dhibka iyo yacni khayrka ku abuuray soo ma garanin marka sidaa daraaddeed marka qofku inuu yacni ee arrintaa uu milicsadaa laga rabaayo wax fiicanna waana loogu bedelay intaan dabayl caay lahayn hadda cayna waxay ka dhibaysa ma leh cayadaasna bal aday wax kaa dhibaysaayo kamaalu tawxiidikay dhaawacaysaa ugu yaraan hadday laakiin aada aaminsan tahaba dabaysha inay wadato khayrka iyo shartana waaba gaalnimada iyada taas marka wax wanaagsan baana loogu bedelayoo ducadan allahuma inii asaluka allahuma inaa nas'aluka min khayri hadihi الriixi wakayri ma fiiha wakayri ma umirat bihi wanacuudu bika min shari hadihi الriixi washari ma fiiha washari ma umirat bihi ayaana loogu bedelay nacam marka islaamku yani diin lislaam wanaagga ay leedahay yani iyo maxaasinteeda tan oo kale ka mida nacam abaar markay dhacdo salaad baana loo adkaar baana loo jideeyey safarkii adkaar baana loo jideeyey waxa weeyaan qoraxdu markay madoobaato dayixu madoobaada adkaar baana loo jideeyey salaad wahaakada qof markau dhinta salaad baa adkaar baana loo jidaya aan ugu aan ku anfacayna isaga wahaakada waxyaabahaasoo dhan tanoo dabayl markay kacdo waa kan musiiba markay dhacdo waxa la waxbaa la yidhaahdaa qofku hadduu ku tadaburo waxyaabahaas adkaarta badankeed tawxiid weeyaan haddaad adkaarta nebiga akhriso dhammaanteed imaa waa duco alla subxaana watacaala yacni la baryayo wa imaa waxaa weeye waa ammaan alla la ammaanayo qudradiisa lagu ammaanayo iyo sifaadkiisa wan wanaagsan iyo magacyadiisa laakiin waxaad moodaa adkaarta waa la yska xifdiyaa haddiiba la xifdiyaba weeyaanba inkii inta xifdisaana way iska xifdiyaanoo macaanideeda iyo aada uma uguma tadaburno laakiin haddaan macaanideeda ku tadaburi lahayn oo fiirfiirin lahayn kuna camal fali lahayn diinta macaankeeda iyo nuxurkeeda waa dhadhansan lahayn waana dareemi lahayn baynamaa ummadaha kale ee aan diinta lahayn markaad aragto waxaa weyan iyaga dhan argagaxa waa ku badan yahay musiiba markay dhacdo waxaa laga yaaba waxyaabihii masaa'ibta iyagoo kafle ku sugan inay iskaga dhex jiraan qorax baa madoobaanaysa halkaas ay inta tagaan sawirtaan oo halkan ka baxaan oo ay yacni maanta dhan damaashaad iyo safar bay gelayaan marka baddii alla subxaana watacaala baddaa aada arkaysay kor joogaan khamri bay ku cabeeyaan waa ku heeseesayaan ayagoo noocaasa marka waxaa u imaaneysaa dhibaatadii marka ayb ayagoo marka sidaa abaa waxaa ku dhacaysa marka inay marka ay yacni cadaabka uu soo kadiyo umamka cadaabka uu ku dhaco dhan ayagoo kaflo ku jira ayaa cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala u yimid marka mana aha yani in lagu kadsoomo makriga alle laga aamin noqdo isla markaana maaha waxyaabahan oo kale in lala yimaado waxaa weeyaan marka aana jawiga iyo waxyaabaha ku dhex jira aan la caynin maxaa yal alla abuuray subxaana watacaala fiihi masaa'il baa ku sugan alula masalada koowaad annahyu iska reebid can sabi riixi layska reebay athaaniyatu masalada labaad alirshaadu ku toosin dadka lagu hanuuniyey ila lkalaami naafici warka ila lkalaami naafici hadal wax anfacayo idaa raaa idaa ra-a alinsaanu insaanka hadduu arka maa yakrahu wuxuu nacayo hadal fiican inta dadku yacni markay waxay ka naxaan arkaan ama waxay ku farxaan arkaan labadaas xaalo inta kala badbataan ayaa qaarkood waxyaaba xun isaga hadlaan laakiin islaamku haddaa waxaa ka naxda aragtana waxyaabaa laguu jideeyey adkaar markaa waxaa ku farxda aragtana adkaar waxyaabaa athaalithatu masalada saddexaad idaa ra-a alinsaanu hadduu arka maa yakrahu wuxuu nacayo athaalithatu masalada saddexaad alirshaadu hanuunin ilaa anahaa ma'muuratun ilaa anahaa iyadu ma'muuratun in lasoo diray dabaysha laysku hanuuniyey oo waxaa naloo sheegoo nalagu hanuuniyey dabayshaanu inay ma'muura ay tahay in lasoo diray aamir baa marka jira axad soo diray waana allah subxaana watacaala alraabicatu masalada afraad anahaa iyadu qad tu'maru bikhayrin in khayr la faraa la arkaa waqad tu'maru bisharin shar in la faraana way dhacdaa oo xadiidka waa ku jirtaa nacam oo labada hadday khayrkeedana ilaahuna soo ceji sharteedana ilaahnaga baabu qowli اllahi tacaalى yadunuuna biاllahi غayra اlxaqi dana اljaahiliya baabu macnaa qowli اllahi alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay yadunuuna biاllahi uu yihi yadunuuna biاllahi alla ayay malaynayaan hayra alxaqi xaq wax aan ahayn ayay alla subxaana wa tacaala ku malaynayaan dana aljaahiliyati jaahiliyada malahooda bay alla ka malaynayaan yaquuluuna waxay dhahayaan hal lanaa min alamri hal lanaa annaga manoo yaquuluuna waxay dhahayaan hal lanaa min alamri min shay hal lanaa ma noo sugnaanaya annaga min alamri arrinka xaggiisa min shayin wax ma ku leenahay arrinka wax qul waxaad tidhaahdaa ina alamra amarka kullahu dhammaantiis lilaahi alla u sugnaaday annagoo dhan alla na amrayo oo amar oo dhan alla u sugnaaday yuqfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda maabay ku qarinayaan laa yubduuna laka adiga aanay kuu muujinaynin yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo sugnaan lahaa min alamri arrinka shay-un wax hadduu noogaga sugnaan lahaa talada haddaan wax ku lahaan layno amarka aan wax noogaga sugnaan lahaa maa qutilnaa nalaguma dilin haa-unaa meeshaan qul waxaad tidhaha low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda la barasa aladiina kuwii way soo banbixi lahaayeen kutiba calayhim alqatlu dagaalka lagu qoray oo ilaahay inay dilka lagu qoray oo alla in la dilo kuwii loo qoray way usoo banbixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii lagu lagda meelihii yacni la seexin lahaa ilaa madaajicihim makaanu jiifkoodii usoo bixi lahaayeen meeshii la dhigi lahaayay yani waliyabtaliya allahu alla sidaabuu yeelay wafacala allahu dalika buu sameeyey liyabtaliya inuu imtixaana allahu alle maa uu imtixaana kii fii suduurikum idinka laababkiina ku sugnaa waliyumxisa alla inuu kala miiro oo uu kala saafigareeyo maa wixii fii quluubikum quluubtiina waxa ku sugan nacam ayb wallaahu allana caliimun weeyaan kii ku cilmi badan bidaati suduuri laabaha wixii ku sugan nacam ayb inuu kala shaandheeyo alla waxa quluubtiina ku jiro waliyumxisa inuu kala shaandheeyo maa fii quluubikum baabkan baab aada iyo aada muhim waa weeyaan aayadana ghaswatu uxud markii ay dhacday aayadihii yacni ka waramayey ghaswatu uxud bay ka mid tahay aayadan shaarixuna aayadda mualifkuna aayaddu ibnulqayim raximahullah aqwa yani aayadda macna uu ka bixiyey fawaaid uu ka bixiyey zaadulmacaadka ayuu soo qaadan doonaa mualifka nacam tawxiidka iyo baabka ayaan iswaafajinaynaa kitaabka tawxiid iyo baabka tarjamadiisa waxay iska waafaqayaan yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya alla oo laga malaysta danni jaahili ah waxay ka mid tahay yacni tawxiid la-aan weeyaan maxaa yeelay dadka mu'miniinta alla sida dadka jaahiliyada maladooda alla kama qabaan yuxsinuuna danna billah alla malada waa u wanaajiyaan nacam soo ma garanin waxyaabo badan oo waxaa jira marka danniga jaahiliga soo hoosgalo dadku aynan dareensanayn alimaam ibnulqayimna zaadulmacaadka uu kaga waramay ayaa jiro nacam marka waxa weeyaan ayb nimankan marka munaafiqiinta dani jaahili ah bay qabeen alle ay ka qabeen oo markii yacni muuminiintii musiibada ay ku dhacday oo yacni dad badan laga laayay ayaa waxay yidhaahdeen hal lanaa min alamri min shay annaga arrinka wax ma ku leenahay yani nacam qul ina alamra kullahu lilah war talada iyo amarka o dhan allah iska leh ayaa sidaa ku dheh baa lagu yidhi nabigiisa allah subxaana watacala uu yidhi nabigiisa uu ku yidhi yukfuuna fii anfusihim maa laa yubduuna laka yaquuluuna low kaana lanaa min alamri shayun maa qutilnaa haahuna sidaas isdhahayaan nacam haddii annaga yacni aan talada wax ku yeelan lahayn halkana laguma ballaayeen waa badbaadi lahayn ayb nacam marka taasaa dani jaahiliya marka daniga jaahiliga waxaa weeyaan in sidaa la maleeyo nacam oo qadarka alle lagula murmo waa dani jaahili ah weeyaan tawxiidkana wax u dhibayo ayb aayadda marka wa qowlihi alla qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay addaaniina billahi munaafiqiintii marka alla uu ka warramay yucadib allahu lmunaafiqiina walmunaafiqaati walmushrikiina walmushrikaati addaaniina kuwaas oo yacni malaynayo billahi alla ka malaynayo dana sawi mala xun calayhim dushooda ha ahaada daa'iratu sawi xumida wareegeyso nacam dushooda ha ahaada ama dushooday tahayba qaala ibnu lqayim ibnu lqayim waxa uu yihi raximah llah fi laayati luulaa aayadda koowaad zaadulmacaadkuuna hadalkan ku yidhi fusira waa la fasiray buu yidhi haada dannu maladan maladan xun ee aayaddu tilmaantay waa la fasiray maxaa lagu fasiray biannahu subxaanahu alleh laa yansuru rasuulahu rasuulkiisa inuunan u gargaaraynin mala xun weeyaan alla laga malaysto in la maleeyo alla inuusan rasuulkiisa u gargaaraynin waa mala xun oo alla laga malaysanayo inuu alla soo diray rasuulkiisa risaaladii usoo dhiibay dacwadii dadki inay xujada ku ooganta la rabo haddana alla inuunan rasuulkiisa yani garabka garabkiisa inuu ka baxaayo in sidaa la maleeyo waa dani jaahili ah wey wa ana amrahu amarkiisa nabiga caleyhi salaatu wasalaam diintiisa yacni sayadmaxilu inay baaba-ayso taa in la maleeyo diinta rasuulka inay baaba-ayso in la malaysto waa min waxay ka mid tahay yadunuuna billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya weeya soo ma garan imisaa maanta u malaynaysa marka sidaas naca oo u qaadanaysa yani diinta allah subxaana watacaala in alla uusan u gargaaraynin dadkiisa yani muslimiinta aan u gargaaraynin gaalada inuu joogto alla ugu gargaarayo bimacnaa yani gaalada inuu joogto muslimiinta oo ka adkaysiinayo mar walba oo muslimiinta un joogto looga adkaanayo gaaladuna guul joogta inay haystaan oo ay helayaan qofkii sidaa u arkayo waa khatar marka bacdi naas aayadaadka qaar bay qalad ka fahmaan oo waxay leeyihiin yacni ibnulqayim iyaguna wuxuu kaga waramaa iqaatatlahafaanka ayuu kaga waramaa qaarkood waxay aaminsan yihiin buu yidhi nasriga mu'miniinta loo sheegay waxay arkayaan guuldarra mu'miniinta ku dhacayso qur-aankii haddana waxay ku arkayaan wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin markaas waxay ku ta'wiilinaan aakhiraa laga wadaa bay leeyihin nacam waa mafhuum khalad ah weeyaan buu yidhi sababtoo ah allah subxaanahu watacaala guusha oo mu'miniinta siinaya waa u ballan qaaday wasfi buuna ku xiray wasfi kulamaa kaana wasfigaas ou buuxo kullabaa gargaarka alla ma soo daahayo ma yacni ma la weynayo markaasaan ujeeda waa un la helayaa nacam hadday dhacdo yacni mu'miniinta marka guul joogta alla ma siinin ayay laftirkooda guul joogta haddii la siin lahaa wuxuu leeyahay alimaam ibnulqayim qof kastaa soo geli lahayba diinta haddii guul yacni guul darro joogto ah haddii lagu hayana de waxaa weyn amarkii baaba baabici lahaa iyadana ma dhacaysa taasi labadaba marka in gaalada guul joogtaa la siinayo waxa waxay gaalada in guul joogtaa la siinayo mu'miniinta amarkooda ou baaba-ayo diinta ay baaba-ayso waa dani jaahili ah weyn marka nacam soo ma garanin marka waxyaabahan marka hadday dhacdo marka gaaladii bacdil awqaad in yacni la siiyo guul macnaheedu marka waxaa weya walcaaqibatu lilmuttaqiin laakiin guul laakiin gaalada loo joogtaynayo ilaa qiyaami saaca bixaysu diinta islaamka ay dhulka ka baaba-da ma dhacaysataa iyada nacam waaya dadkii hadda marka waa waa waxaa weeyaan waxaa ku badan guul darro markii zamankan hadda aan joogin oo kale dacfiga iyo guul darrada muuqanaysa markii la arka nin walba or iga wado leeya diinkan nacam afka dad badan kama dhahayo laakiin lisaanu xaalihim sidaa weeyaan nacam oo waxay leeyiin war oo weli masaajidaa ku jirtaa bay kuleeyiin adiga oo weli ma sunnaa kaa muuqato war xaggee mawaalantaha adiga yani see la yeelaa adduunkiiba hadda lagu kala kacbay ayuu kuleeyahy nacam ma ahantaa marka qofka inuu sidaa yeelo nacam diinkiisa inuu ku sabro haysto ogaadana nasriga inuu muminiintu ay yeelanayaan u nacam laakiin wasfiga nasriga ku xiran yahay hebel iyo hebel lama dhihin wasfi baa lagu xiray kulamaa kaana hada lwasfu atama waxaa weeyaan kulamaa nasriguna uu jiro oo uu xoog badan yahay taamna uu yahay kulamaa kaana anqas mar walba ou nuqsaani ay gashana nasriga nuqsaan baa gelayso nacam ilaahayna subxaana watacaala in allaha laa yukhlifu lmiicaad nacam wa ana amrahu arrinkiisa sayadmaxillu inuu baaba-ayo wafusira waxaa lagu fasiray bianamaa asaabahu wixii marka bianamaa wixii asaabahu asiibo qofka lam yakun inuunan bianamaa wixii asaabahu nabiga asiibay dagaalkii uxud qofkana asiibo dabcanba lam yakun inuunan ahayn biqadar illahi alla qadarkiisa inaanu ahayn wa xikmatihi alla xikmadiisa inaynan ahayn taana waa lagu fasiray soo ma garan fa fusira marka waxaa lagu fasiray biinkaari lxikmati xikmadoo la inkiro halkaan marka wuxuu ku leeyahy waxaa kaloo meesha ku jirto qofku hadduu aamino masiibada ku dhacdo in qadar alla aanay ahayn ilaahay mala xunbuu ka malaystay musiibada qofka ku dhacdo xikmad inaynan ka dambe waxa alla kuu qadarayo qadarka alle xikmad inuunan ku dhisnayn qofkii sidaa u arkana dhanni jaahilia baa ku sugan isaguna oo fiihi yani danu waxaa ku sugan yani yadunnu billahi hayra alxaqi dana aljaahiliya buu malaynaya qofkaas meeqa baab baa soo gelaysa fiiri marka xikmada dad badan baaba inkiraba oo waxay kuleeyiin alla afcaashiisa xikmad iyo tacliil maba loo sameeyo ashaacirada oo kale nacam soo ma garan waa maxdul iraaday kuleey ilaahay unbaa iska doonay un bis laakiin wax xikmada kuma jirto waxaasi marka waxaa weya ilaahay mala xun bay ka malaysanayeen sababtoo ah hadda nin boqora maalan haddii la yidhaahdo intuu magaalo dhiso lacag badan ku bixiyo oo hanti badan geliyo haddana iska dudumiyo ka waran marka nacam oo haddana iska dudumiyo baabi-iyo maxaa laleeyahy ninkaa boqorkaa war ninkan mawaalan yaha laleeyahy soo maha maxaa yeelay ule xikmadii oo u dhisa maxay ahayd baa la dhahayaa haddaad tirahdid marka alla adduunkan buu abuuray waana baabi-inayaa adduunyadan laa lixikmatin laakin sida gaalada ay qabaan oo kale wax xikmada lays soo bixin maayo aakhira ma jirto xikmad alla male weeyaan marka adduunkii buu abuuray xikmad la-aan buu u abuuray waa macnaheeda sidaa wahaakadaa sidaasoo kale iyaguna kuwa dhahaya ilaahay sharcigiisa amarka iyo nahyiga wax xigmadoo ka dambeeya male iyaguna hadda waxaa weya waxay noqonayaan waxay ka dhigayaan alleh boqor jabbaaroo kaleo dadka iska laayo oo amar bixiyo oo waxa ka reeba dadka oo aan ula jeedo lahayn dadku waxay yidhahdeen qofkaasoo kale waa nuqsaan waa arrintaa dadka nuqsaan bay ku tahay fama baaluka allah subxaana watacaala marka soo ma garan fafusira waxaa lagu fasiray biinkaari lxikmati xikmada inkirideeda wainkaari lqadari qadarka inkiridiisa nacam wa inkaari iyo waxaa kaloo lagu fasiray wa inkaari ay wa biinkaari an yatima amru rasuulihi iyo inkirid la inkiro ayaa lagu fasiray an yatima inuu taam noqonayo amru rasuulihi rasuulkiisa amarkiisa ayb ama wainkaari ay wa biinkaari an yutima inuu alla taam yeelayo yani oo la inkiro amra rasuulihi rasuulkiisa diinkiisa yani haddii la inkiro allah subxaanahu watacaala inuu taam yeelayo nebigiisa diinkiisa haddii la inkiro oo la yidhaha nebiga allah soo dirsaday laakiin ilaahay u gargaari maayo diintiisana ma dhammaystiraayo halkaasu alla marka diinkii garabkooda dadkii muslimiinta ama iyo rasuulka garabkoodu ka baxay taa waxaa weeyaan waa iyadana danu saw badanu ljaahiliya weyn wa an yudhirahu allahu alla inuu ka ka yani adkeey waan nacam wa biinkaari in la inkiro an yudhirahu allahu alla inuu yani u gargaarayo oo u saro marinayo cala diini kullihi diin dhammaanteed diimaha kale o dhan inuu diinka nebiga ka saro marinayo la inkiro waxay ka mid tahay iyadana danu ljaahiliya weyaan kulliga warka waa isku wada cadfan yihin wa inkaari an yutima in la inkirid fa fusira waxaa lagu fasira biinkaari an yutima alla inuu taam yeelayo la inkiro amra rasuulihi rasuulkiisa arrinkiisa wa an yudhirahu llahu oo la inkiro alla inuu yani uu muujinayo saro marinayo cala diini kullihi diin diimaha dhan inuu ka saro marinayo la inkiro danuljaahiliya bay ka mid tahay wa hada kani huwa danu sawi malada xun weeyaan alladii kaas oo dana almunaafiquuna ay maleeyeen walmushrikuuna ay maleeyeen fii suurati lfatxi wainamaa kaana hada kan wuxuu ahaaday danna sawi mala xun liannahu maxaa yeele danun waa malo liannahu maxaa yeele danu waa danun malo weeyaan liannahu maxaa yeele danun malo weeyaan hayra maa la maleeyo kii waxaan ahan yaliiqu bihi subxaanahu alla u laa'iq ah wax alla u laa'iqa oo u cun alla subxaana wa tacaala u qalmo waxaan ahaynoo la maleeyo weeyaan nacam liannahu maxaa yeelay danu gayri maa yaliiqu bihi subxaanahu saasaa wanaagsan idaafada liannahu wainamaa kaana hada kan wuxuu ahaaday danna sawi malaxun liannahu maxaa yeelay danu ayri maa yaliiqu danu hayri maa kii waxaan ahayn oo la maleeyo weeyaan yaliiqu bihi alla ucun u laa'iqa nacam oo u qalmo alla u qalmo waxaan ahayn oo alla laga malaysta weeyaan nacam subxaanahu wamaa yaliiqu bixikmatihi iyo waxa xikmadiisa u qalmo waxamdihi ammaantiisa u qalmo wawacdihi ballantiisa u qalmo asaadiqi ee runta ahayd waxa alla ballantiisa dhabta ah xikmadiisa ammaantiisa waxa u qalmo waxaan ahayn oo alla laga malaysta waay saasaa danu saw marka danuljaahiliya ay ku tahay faman danna qofkii maleeya marka annahu alle yudiilulbaaila baailka inuu yani yani u gargaarayo uu ka adkaysiinayo cala alxaqi xaqa faman danna qofkii maleeya annahu isagu yudiilu lbaaila cala alxaqi yudiilu lbaaila baailka inuu ka adkaysiinayo cala alxaqi xaqa uu ka adkaysiinayo idaalatan ka adkaysiin mustaqiratan oo sugan yadmaxilu macaha ou la baaba'ayo taasoo yadmaxilu macaha alxaqu xaqa ou la baaba'ayo qofkii sidaa maleeya yani mala xunba alla ka malaystay faman danna qofkii maleeya anahu alla yudiilu lbaaila baailku inuu u gargaarayo uu adkaysiinayo cala lbaaili cala alxaqi xaqa uu kaga gargaarayo uu ka adkaysiinayo idaalatan gargaar ama ka adkaysiin mustaqiratan sugan taasoo yadmaxilu macaha alxaqu xaqa uu la baaba-ayo marka maxaa halkaan ka fahmaysaa waxaad ka fahmaysaa waa dhici kartaa mararka qaar in laga gaalada adkaansho la siiyo laakiin xaqu ma baaba-ayo lama baaba-ayo mana joogtana uma noqonaysa sidaa iyaku soo ma garanin aw amase ankara qofkii inkiro aw amase ankara inkiro an yakuuna maa jaraa an yakuuna inuu ahaanayo maa jaraa wixii ku dhacay ku dureeray biqadaa'ihi qadihiisa wa qadarihi qadarkiisa ku dhacay qofkii inkiro aw ankara ama qofkii inkiro man ankara qofkii inkiro an yakuuna inuu ahaa inuu ahaaday inuu yahay maa jaraa wixii dhacay oo dagaalkii uxud iyo biqadaa'ihi wa qadarihi inuu ahaa wixii dhacay alla qadihiisa iyo qadarkiisa inuu ahaa qofkii inkiro saa qofkii inkiro ayb aw ankara ama inkiray an yakuuna qadaruhu qadarkiisa lixikmatin xikmad indarteed inuu ku ahaaday xikmadaas oo baaligatin xeel dheer yastaxiqu calayha alxamda yastaxiqu uu ku mudanayo caleyha taa korkeeda alxamda ammaan uu ku mudanayo qofkii sidaa inkiro bal zacama bal ay zacama ku andacooda ana dalika kaagaasi limashii'atin mujaradatin waa iraado alla ou doonay un bis waxaan ilaahay unbaa doonay laakin wax xikmada xikmada kama dambayso sida sidaa qofkii dhaho fadalika kaagaasi fadalika kaagaasi danu ladiina kuwii malahoodii weeyaan kafaruu gaaloobay fa weylun waadi naareed baa liladiina kuwii usugnaaday kafaruu kufriya min annaari naar xaggeed kaga sugnaaday waay ayb marka meeshan marka macnaheedu waxaa weeyaan un isku soo duuduub qofkii maleeyo alla subxaana wa tacaala waxa dhaco musa masaa'ibta dhacdo qadar alle inaynan ku dhicin qofka inkira yacni waxa dhacaya qadar alle inay ku dhaceen ama yacni qadarka alle inuu xikmad ku fadhiyo qofka inkiro ee yidhaahda bal waxaan la qadarayo o dhan waa ilaahay unbaa iska doone laakin wax xikmada kama dambaysa dhaho ama yidhaahda nebigiisa iyo mu'miniintii ilaahay garabkooda waa ka baxay diintiina waa baabi'inayaa alle gaaladuuna wuxuu siinayaa nasri joogto ah siinayaa qofkii waxaa ictiqaadiyo dhannu saw buu ictiqaadiye naam sidaa intaa un weyn naam wainamaa kaana haadaa kan wuxuu ahaaday dhanno saw ibuu ahaaday liannahu maxaa yeelay dhannu hayri maa kii waxaan ahayn oo la malaysta weeyaan yaliiqu bihi ilaahay qalmay subxaanahu iyo wamaa kii waxaan ahayn oo la malaysta weeyaan yaliiqu alla u laa'iqa bixikmatihi xikmadiisa iyo xamdihi ugu laa'iqa wawacdihi saadiqi iyo ballantiisa dhabta ah faman danna qofkii maleeya anahu yudiilu lbaaila baailka inuu adkaysiinayo cala alxaqi ka adkaysiinayo idaalatan adkaysiin mustaqiratan joogto ah yadmaxilu macaha alxaqu xaqa oo la baaba-ayo oo mas ankara inkiro an yakuuna maa an yakuuna maa jaraa wixii dhacay inay ahaade inay ahaadeen biqadaa'ihi inay ku ahaadeen qadihiisa iyo waqadarihi iyo qadarkiisa ay ku ahaadeen qofkii inkiro ow ankara ama inkira an yakuuna inuu an yakuuna qadaruhu qadarkiisu inuu ahaa inuu yahay lixikmatin xikmad mid yacni ku fadhiyo lixikmatin inuu xikmad ku ahaaday baaliqatin xeel dheer yastaxiqu calayha taasoo yastaxiqu calayha oo ku mudanaya alxamda ammaan bal ee zacama ku intaa inta inkiray haddana bal zacama ku andacooday xikmadiibuu inkiray haddana zacama wuxuu ku andacooday ana dalika kaagaasi waxaa yani dalika waxay ku dhacaysaa qadihii iyo qadarkii limashiiatin inay uu ku ahaaday mashiico iraado mujaradatin la dhartiray maxaa laga dhartiray can ilxikmati laga dhartiray weyna ilaahay unbaa waxaan iska doonay sidaan waxaan masaaibtan adduunyada ka dhacaysa ka waran allah qadaray haye xikmad ma ka dambaysaa waxaan may xikmad kama dambayso kule oo waa maxaa marka ilaahay unbaa saan iska doonay fadalika kaagaasi danu ladiina kuwii maladoodii wayan kafaruu gaaloobay faweylun waadi naareed liladiina kuwiiba usugnaaday kafaruu kufriya min annaari u kaga sugnaaday wa akharu nnaasi dadka badankood buu yihi yadunnuuna waay yadunuuna billaahi allay malaayay malaynayaan dhanna sawi mala xun bay alla ayay gelinayaanoo mala xun bay alla ku malaynayaan fii maa yakhtasu bihim waxa iyaga u gaarka ah iyo wa fii maa waxa yafcaluhu ou ku samaynayo bigayrihim heyrkood ou ku samaynayaa waxa iyaga yacnii iyaga u gaarkaana mala xun bay alla ka qabaan dadka badankood waxa alla dadka eyr iyaga heyrkood ou ku samaynayana mala xun bay ka qabaan isaga kuu fasiraya walaa yaslamu ka nabadgeli maayo min dalika kaagaas ilaa man axad unbaa kama nabadgelaya carafa allaha alla aqoonsaday wa asmaa'ahu magacyadiisa aqoonsaday wa sifaatihi aqoonsaday ayb wamuujiba xikmatihi aqoonsaday wa xamdihi aqoonsaday wamuujiba xikmatihi xikmadiisa waxyaabaha ay keensanaysa aqoonsaday waxamdihi aqoonsaday alla ammaantiisa falyactani marka yani waxaa weyn wuxuu ka wadaa fi ma yakhtasu bihim ayb fi ma yakhtasu bihim wuxuu kala jeedaa waxa iyaga u gaarka ah wa fi ma yafcaluhu bigayrihim wuxuu kala jeedaa iyaga waxa ku dhacayo masaa'iba marmarkay ku dhacdoo kale faqri oo kale asiibo markaasu wuxuu le maxay aniga waxaan iigu dhaceen qadarkii buu la doodayaa nacam mala xunba alla ka malaysta qofkaa isagaa soo maaha taas waa mid maalan waxaa weeyaan waxaa ku dhacday maaliya waxaa ku dhacday jiraa ku dhacday alla aniga ilaahay muxuusaan ii yeelayaa buu leeyahay wafima ytas wafima yafcaluhu bigayrihimna waxa alla oo iyaga keyrkood ku samaynayana waxaa weeyaan hebel muxuu alla waxaan u siiyey bay dhahayaan nacam ninkaan xool xoolaha badan ninkaan cilmiga badan ninkaan caruurta badan oo caruurtiisa wanaagsan tahay waxa wey xikmadii alla subxaana watacaala iyo qadihii alla eegi maayaane dood unbay ka qabaan labadaa marka fi ma yakhtasu bihim wa fi ma yafcaluhu bigayrihim waxaa ka nabadgelayo yii marka qof asmaada alle sifaatka alle barta marka kulamaa qofka addoonka uu barta magacyada alle tilmaamaha alle mar walba uu barto waxaa weya waxaa u siyaadaya ama u kordhaayo inuu yacni habaad iyo sugnaansho iyo u kordhayso marka taa in lagu dadaalo weyaan ayb falyactani marka ha isku mashquuliyo ha isku kallifo allabiibu midka caaqilka annaasixu ee nafti annaasixu u khayr meeraya linafsihi nafsadiisa bihaadaa kan ha ku dadaalo yani bimacrifati asmaa bimacrifati asmaa illahi wasifaati ha ku dadaalo walyatub ila llahi allah u toobad keeno walyastakfirhu alla dembi dhaaf ha weydiisto muxuu ka dembi dhaaf weydiisanayaana min danihi malayntiisa birabbii rabbigii uu ka maleeyey danna saw i mala xun marka sheekh wuxuu nin walba waa ku dhacaysaa bixasabihina weeyaan qof walba gaaladu ayagu meel dheeray ka joogaan an dadka muslimiinta xataa laftirkooda ayaa waxaa weeyaan aan isku meel ka joogin ayb oo waxaad arkaysaa dadkii natiijo markay helaan dhibaata ay ku dhacdoo kale inay leeyihin war annaga dhibkaan maxaa noo maxay dhibkaan muxuu noogu dhacay dhibkaan maxaa noo geysta eegi maayaan dunuubtoodii ma oga alla inuu yacni waxaa weya marka hadalkaa saasoo kale ay u hadlayaan ka annahum waxaa weeyaan allay ku eedeynayaan musiibada soo ma garani iyaga is eedeyn maayaan inay iyaga is eedeeyaanayna ahayd iqaadatulahfaanka macaani noocaas oo kale waa ku sheegaa sidaas in laakiin yani xaasidnimada dadka ay ku dhaqmayaan wuxuu xasdayaa keyrkii buu xasdayaa nacam hayruhu ayuu xasdayaa oo wuxuu leeyahay masalan qofkan maxaa cilmigan u yeela qofkan xoolahan alla muxuu ilaahay cilmigiisa u dayn maayo maxaa yeele allah subxaanahu watacaala isaga ayaa kana waxaan u gartay kana waxaan u gartay marka inaad dadka taana marka inaad maxaa yeele xaasidku marka xikmada alle ayuu marka dood kula jiraa isaguna qof walbow marka waxaa weeyaan waxaad samaysaa waxaa un looga badbaadi karaa buu ku yidhi xaqa almacrifa in la garto magacyada alle ee tilmaamaha alle in la barto walyatub ila llahi allah ou towbad keeno waliyastakfiruu ilaahay dembi dhaaf ha u weydiisto min danihi haka dembi dhaaf weydiista maladiisa birabbii rabbigii uu ku maleeyey danna saw-i mala xun walow fatashta haddaad baarto man fatashta cidda aada baartaba walow fatashta haddaa fatashid oo aada baarto man fatashta cidda aada baarayso ama adiga ama keyrkaa ha noqotee lra-ayta waxaad arki lahayd cindahu agtiisa tacanutan madax adeeg inuu agtiisu yahay laraayta waxaad arki lahayd cindahu agtiisa tacanutan ayaad arki lahayd madax adeeg cala lqadari qadarka uu ku madax adeegayo wamalaamatan eedayn lahu qadarka uu eed soo jeedinayo waanahu isagu kaana ynbai waanahu kaana yanbagii yani waxaa habooneyd an yakuuna kada wakada waxaa inay ahaadaan sidaabuu dhahaya wallahi waxaa fiicnaan lahed saa iyo saa waxa waxaa inay ahaadaan baa wanaagsanaa leh famustaqilun dadkii marka waxaa weeyaan famustailun fa minhum waxaa ka mida mustaqilun mid yani yaraysanayo wamustakirun mid eedda badsana ayaa jiro wafatish nafsaka dadka keliyaha fiirinine wuxuu kuleeya ibnulqayim naftaadana eeg bal hal anta saalimun bal arrintaa maka nabadgasha adiga adna bal dib isugu laabo marka tawxiidku ma muran keliya un in loo barta nacam soo ma garanin fain tanju markaa wuxuu tamathul kusoo sameeyey beytkan fain tanju haddaad badbaadid minhaa musiibadan aan soo sheegnay aa ka badbaadid tanju waad badbaadaysaa min dii cadiimatin musiibo weyn yani weynaan tu u saaxiiba ayaad ka badbaadaysaa nacam musiibo weyn baad ka badbaaday wailaa haddii aadan ka badbaadinna fa innii anigu laa iqaaluka kuu malayn maayo naajiyan inaad badbaadaysid nacam tan haddaa ka badbaada horta musiibo weyn baa ayaa laga badbaaday haddii kalena fa innii laa iqaaluka naajiyan anigu kuu malayn maayo inaad koraysid oo aad badbaadaysid marka waa hadal aada u qiimo badan wey runti fiihi masaa'il baabka masaa'il baa kusugan alula masalada kuwaad tafsir tafsiiru aayati ali cimraan ali cimraan aayaddeeda tafsiirkeeda athaaniyatu tafsiiru aayati lfatxi aayat lfatxi tafsiirkeeda athaalitatu masalada saddexaad al-ikhbaaru ka waramid biana dalika kaagaas anwaacu noocyo inuu leeyahay laa tuxsaru aan la koobi karin yani biana dalika maxay ku dhacaysaa danuljaahiliyaha weeyaan nacam waa anwaac aan la koobi karin alraabicatu anahu laa yaslamu ka badbaadi maayo min dalika kaagaas ilaa man ruuxun baa ka badbaadaya carafa alasmaaa wasifaati asmaada iyo sifaatka gartay alla magacyadiisa iyo tilmaamihiisa wa carafa nafsahu nafsadiisana gartay kaa unbaa ka badbaadi kara ayb naam wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam